hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka dowlad goboleedka jubbaland yaa deeq raashin ee kumanaan qoysan kaga iibday kaamamka ka yeelan duleedka magaalada kismaayo raashinkun waxa ay ku yeen ka deeqday dowlada federaalk ee ruushiya qoysaska danta yar iyo weliba ku mid hayana dadku ku faayiideysadeen saddex kun oo qoys oo ku sharkooyan kaamamka magaalada maxamed axmed aadan madaxa riidan dijooga qaxootiga iyo agaasimaha waaxda ilaalinta xuquuqda barakacayaalka ee maamulka jubbaland iyo faahfaahin gubye deeqda raashinka iyo biyan iyo dadku ku faayiideysadeen sida muhiimanka ahayd ee qayb yowga raashinka maanta waxaan ku sugannahay area luglow new luglow waa dhulkii waxay ka mid tahay dhulkii ay ku soo barakaceen dadkii ay soo dhibaateeyeen biyihii fatahaadaha ahaa maanta waa maalin ka mida maalmaha aan caawinayno dadka iyaga ah oo soo dhibaatooday dadka waxaan maanta taargetgaraynay dad saddex kun oo qoys ah saddexdaa kun oo qoys oo ku kala nool new luglow new qaamqaam xaaji weyne yoontoy iyo buula guduud dadkaasaan u qaybinaynay raashin dhan saddex kun oo oo qoys saddexdaa kun oo qoys oo kala jooga meelaha ay ka midka tahay hadda annagoo ku sugan new luglow new luglow oo ka mid a meelihii ay ku soo barakaceen dadkii ay biyuhu dhibaateeyeen dadka ugu badani ay ku nool yihiin waxaa kale oo ku jirtay qoondada new qaamqaam waxaa kaloo ku jirtay meesha la yidhaahdo xaaji weyne waxaa ka mid ahoo kale yoontoy iyo buula guduud dadkaas dad gaar ah oo lasoo xulay oo dadka sii tabarta daranabaa maanta saddex kun oo qoys la caawiyey xaqiiqatanna dadkani waxay ka soo barakaceen dhul ay biyo ka soo barakaciyeen dhulkaa waxay ku noolaayeen markay ku noolaayeen beero noloshooda waxay ku tirsanayd beero beerihii biyihii baa jaray muddo afar bilood ama shanta bilood ee soo socotaana waxaa waxaa muuqata inaysan heli karin meel ay ay beertaan ama wax ka soo saartaan dadkaasi waxay u baahan yihiin caawimaad intan ka badan caawimaad intan ka sii fara badan ayay insha allahu tacaala rajaynayaan annaguna waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa cid kasta oo caawinaysa dadka kan inaanu annaguna u sahalo dariiqa ay ku caawin lahaayeen iyo inaan maarata u fasilitad garayno aad baad umahadsantihiin maanta waxaan joognaa new qaamqaam halkaasoo aan ka qaybinayno raashin afar boqoloo qoys raashinkaasoo aan ka guddoonnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland oo deeq inaga soo gaarta russian federation oo nooga mahad celinayno taasoo qaybliba waxaanu ka qaadannay xulista iyo iskusoo duwaridka maanta innagoo soo xulnay dadkii bulshada ay saameeyeen fataxaadka bulshadii jilicsanayd dumarka iyo bulshadii baahiya gaarka lahayd kuwaasoo ka mid ah kaamamka waqooyiga kismaayo haddeerna waxaan taagannahay new qaamqaam waannu ka qaybinayna afar boqoloo qoys intii kalena waannu soo qaybinay new goobweyn new luglow yoontoy xaaji weyne iyo buula guduud